sabuuraddii boqol iyo labaatanaad anigoo cariiri ku jira ayaan rabbiga u qayshaday oo isna wuu ii jawaabay rabbiyow naftayda ka samata bixi bushimo been sheega iyo carab khiyaano badan carabka khiyaanada badanow bal maxaa lagu siin doonaa oo maxaa kaloo laguu samayn doonaa adoo ah sida ku xoog badan oo fallaarihiisa afaysan kuwaas oo wata dhuxulo geed roteem la yidhaahdo anaa hoogay waayo masheeg baan qariib ku noqday oo waxaan dhex degay teendhooyinkii kedaar naftaydu waxay wakhti dheer la degganayd mid nabadda neceb waxaan ahay mid nabad jecel laakiinse kolkii aan hadlo iyagu waa kuwa dagaal jecel